kadib markii ay dhegaysteen warbixin igad maaragtay ay usoo gudbisay ee ku saabsanaa guddi igad ka koo ka socda oo loo diray kismaayo iyo muqdisho warbixinta ay soo gudbiyeen taasoo runtii markii la dhegaystay kadib dhammaan madaxweyneyaashu go-aan ku wada gaareen si xal loogu helo arrimaha kismaayo iyo jubbooyinka in dowladda federaalka kumeel gaarka laga codsaday inay si deg dega shir maaragtay dib heshiisiin u qabato dhammaan dadka beelaha degaanka ujeedaduna ay tahay in shirkaas dowladda ku magacaawdo guddi ama maamul kumeel gaar ah oo kasii shaqeeya sidii dowlad goboleedka deegaankaas loo waafajin lahaa sharciga isla markaana maaragtay in tashruucda dalka laga dhamaystirayo ku wajahan dastuurka iyo maamul sameynta goboladana maaragtay maamulkaas kumeel gaarka uu sii jiro waxaa kaloo warmurtiyeedka ku xusnaa in maaragtay laga codsaday kismaayo qeybaha bulshada kala duwan in laga fogaado wax kastoo colaad iyo ummadda dhexdeedii khilaaf keeni kara loona baahan yahay nabadda iyo in laga shaqeeyo sidoo kale waxaa loogu baaqayay kismaayo iyo qeybaha kala duwan inay muqdisho tagaan dowladoodiina la xaajoodaan wadahadalna wax walba lagu dhameeyo marka intaas ayay ahaayeen horta waxyaalihii ugu waaweynaa go-aanadii kasoo baxay madaxweyneyaasha igad marka laga soo tago in shir dib u heshiisiina loo qabto dadka kasoo jeeda jubbooyinka dowladda soomaaliya loo soo jeediyey ama codsigeedii uu ku jiray la aqbalay ma jiraa qodobo si gaara u taabanaya ragga madaxweyneyaasha ka sheegtay gobolada jubbooyinka ee magaalada kismaayo jooga weli isu haysta inay yihiin madaxweyneyaal warbixintii igad waxaa ku jirtay in ay la kulmeen qaar ka mid ah maaragtay mas-uuliyiintaas islamarkaana maaragtay go-aankoodii ama warbixintoodii ahaa in shirkii meeshaas ka dhacay horta kow inuusan waafaqsanayn dastuurkii shirkaas inuusan maaragtay dowladdii la rabay inay hogaamiso ama ay wado inaysan wadin shirkaas in loo dhammaayo in kalena inuu shaki badan ku jiro marka arrimahaas oo dhan markay soo gudbiyeen madaxweynaha khudbadiisii waxaa ku jirtay oo uu sheegay khilaaf kastoo dhacay dowladdu inay afartii bilood u dambeysay ku dadaaleysay sidii shirkaas kismaayo ka socda maradhal u noqon lahaa shib dib dib heshiisiineed oo dadka deegaanka lagu walaaleynayo oo xorgufihii hore dhacay maaragtay looga baxayo inuu noqdo wax kastoo dhacay haddana dawladdu inay diyaar u tahay inay wadahadallo wax walba ku dhammaystirto ee sababta ay qorshaha usoo jeedisay inay qabato shir loo dhan yahay oo weyn oo qaran oo dib heshiisiinna ay ku tilmaamtay laba arrin waa marka hore oo in qaladaadkii jiray la saxo waa marka labaadoo in shacabkii loo baahan yahay in la waafajiyo dastuurka iyo shuruucda dalka markaad fiiriso ragga maamula magaalada kismaayo horey waxay u diideen soo jeedintii dowladda soomaaliya oo ku sheegtay shirkii iyo maamulada meesha laga dhisay inay sharci darre yihiin oo dastuurka aanay waafaqsanayn door intee laeg bay igad ku leedahay arrintaa in la hirgeliyo mise dowladkunbaa lagu daynaya arrintoo laleeyahay soo xarageliya qolyaha oo la hadla waa runtii arrintaas iyada ah dawladdu waxay aaminsan tahay mar walba qof kastoo soomaali ah qof walba ama koox walba ama groub inay dhahaan annaga maaragtay shacabkii matelna ama dadkii saxda ah waxaasoo dhan marka waxaa dawladdu istustay habka keliya looga gudbi karo inay tahay shacabkii oo wada jira dadkii oo wada jira dadaalka dowladda federaalka ay waddo iyo baaqyada ka soo yeeraya urur goboleedka igaad haddii dheg jalaq loo siin waayo waxa laga qaadanayo ama tallaabada xigtay la qaadanayo ma lagu xusay warmurtiyeedka runtii tala dawladda ama madaxweynuhu wuxuu mar walba ka fogaanayay wax kasta oo ama tallaab adag ama ha noqoto shaksiyaad ama kooxo ama soomaaliba maaragtay waxaan ka fikirayn waxay tahay marka annaga waxaan qabnaa soomaali xalku iyada dhexdeeda unbuu ku jiraa iyada oo is aaminta dawladeedii maaragtay kaashata igad iyo wadamada caalamka waa una taageeri karaa laakiin cidda laga rabo inay xalka guud gaarto waa soomaalida dhexdeeda dawladduna waxay aada iyo aada ugu dadaaleysaa wax kasta oo xorguf iyo khilaaf jiro ummadda dhexdeeda in si sulaxa lagu dhameeyo waxaana isleenahay tan maaragtay waxay noo sahlaysaa inaan waxa aan hiigsanayno aan gaarno waa la socotaa maanta caalamkii oo dhan baa dawladda usoo jeeda hadda madaxweynuhu shirkan igad iyo shirar kale oo hadda jabaan in looga yeeray oo soomaalida la tegayo waxaa kaloo jira g eight kii oo marka ugu horreysayo madax soomaaliyad laga casuumayo e u da oo iyagana shir qabanaya waxaasoo dhan soomaali oo hal meel u wada socota oo mid ah ayaa dan u ah haddaan ka fiirina arrimaha kismaayo iyo gobollada jubbooyinka dhinaca kale dowlado shisheeye oo derisa ayaa ku lug lahaa waxaana jira madmadow badan oo la xiriiray doorka maamulada ka jira magaalada kismaayo ay ku leeyihiin gaar ahaan dowladda kenya ay ku leedahay madaxweynaha kenya ama mas-uuliyiintii kenya ee shirka ka qaybgalayay ma caddeeyeen mowqifkooda ku aadan kismaayo iyo gobollada jubbooyinka si wanaagsan waxaana taas daliil u ah wasiirka arrimaha dibadda aamina kenya oo maanta markay hadlaysay aad iyo aad usoo dhaweysay dowladda iyo tallaabooyinka ay qaaday aad iyo aadna ugu faraxday sheegtayna inay maaragtay mar walba la shaqaynayaan dowladda si ay u hirgeliso dhammaan qorshayaasheeda intaas waxaa sii dheeraa uhuru kenyaata madaxweynaha kenya xalay markuu hadlayay ayuu aad iyo aad maaragtay u ammaanay dowladda iyo doorkeeda ku aadan sidii nabadeynta dalka ay uga shaqayn lahayd isagana sheegay in kenya diyaar u tahay inay la shaqayso ugu dambeyntii shirka dib u heshiisiinta ee lagu baaqay in magaalada muqdisho lagu qabto oo dadka ama beelaha dega jubbooyinka loo qabto si maamul ay u samaystaan wakti cayiman ma loo qabto oo shirkaa la qabanayo maya waktiga kolley dowladda ayaa tashan doonta